kulankan oo sii wada jiray hanqaban qaawiyenga ururka yulbeeg helse saafatiya iyo weliba ujeesjay haayaya kuwacyigelinta bulshada ilaalinta deegaanka iyo horumarinta caafimaadka kulanka iyo weliba ku qeyb galaya mas-uuliyiin kudareerta madaxda ururka yulbeeg helse saafatiya shirkadoo ka shaqeeyeen qishinka ee degmada hargeysa waxaana kumid ee madaxda ururka yulbeeg helse saafati iyo faahfaahin kubiyanga ujeedka lan aasaasay ururkan iyo sidiyo wada shaqeeyanga waxaan ahay gudoomiyaha ururka yolbeeg community organization barnaamijkan wuxuu ka hadlayey deegaanka iyo saameyntu ku leeyahay bulshada barnaamijkan waxaa la ydhahaa basri oo badqab bey-adaadana badbaadi qoyaankana iska dhow qashinkaagana weele bacdiya caagana dhasbinka la beegso barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan ka urur ahaan keliya kama shaqeyno barnaamijkan waxaan ka shaqeynaa arrimaha bulshada samafalka dadka tabaalaysan keliya deegaan kama shaqeyno laakiin arrimaha bulshada oo dhammaystiran baan ka shaqeynaa mar walba waxaan u taagannahay ka shaqaynta arrimaha bulshada iyo daryeelidda bulshada haddaba barnaamijkan sababtuu dooranay amba sababta ugala shaqeynay tugtrin waxaa ka mid a saamaynta deegaan badqabka uu ku leeyahay caafimaadka bulshada mar walba la helo dad badqaba oo mar walba la helo deegaan sefitiya amba deegaan badqaba runtii deegaanka inuu wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo ka urur ahaan waxaan mar walba u diyaarsannahay inaan ka qayb qaadano wixii nadaafada wixii deegaanka lagu daryeelayey wixii bulshada laga wacyigelinayey mar walba waxaan u diyaarsannahay inaan ka shaqayno deegaanka iyo arrimaha bulshada waxaa weeyaan arrin bulshada faa'iido weyn u leh sababtoo waxa weeyaan waa arrin ah deegaanka iyo caafimaadka waxa weeyaan deegaan caafimaad qaba deegaan aad u qurxoon oo khashinka badqaba ayaa caafimaadna laga helaa marka waxaan xaggan uga mahad celinayaa oo kale oo qabsoomidda barnaamijkan ka qayb qaadatay shirkadda qorraxmaal solar combany oo ah shirkad soo dejisa solarka sababtay ka soo gelayso deegaanka iyo caafimaadkana ay tahay inay yaraysay wasakhowgii hawada oo dee ahaa waxa weeyaan solarkii la isticmaalayay dabiicigii ay isticmaalayso waxaanan ilaahay ugu mahadnaqayaa barnaamijka oo si fiican inoogu qabsoomay dhinaga kale shirkado qashanka iyo hadhawaayan ururka dhalinyarada helse saafati oo ka shaqeeyana horumarinta caafimaadka iyo deegaanka waxaannu ka shaqaynaa waxyaabo badan oo waaxda inoo timaado sida bilicda nadaafadda runtii waxaa halkan nagala shaqeeya oo kale oon halkan uga mahad celinaya isaguna wuxuu ka shaqeeyaa waxa weya xashiishka maandeeqna waxay ka shaqaysaa liquidka oo imminka lagu soo kordhiyey runtii qof kasta oo nagala qayb qaatana waannu u mahad celinaynaa in aynu ka wada qayb galno qabanqaabada ururka yoolbeeg oo ka shaqeeya howlaha nadaafadda si mutatawacnimo ah iskii isagu isku xilqaamay waxaan haddaba anigoo ka socda shirkadda almis waayigelinteeda iyo maandeeq waxaan halkan ku ballan qaadayaa inaannu ku soo dhoweynno oo aannu la shaqayno si wacan oo gacmo furan ah ururka yulbeeg helse saafati weliba uuse ku midaya ururada ka dhisan magaalada hargeysa kaaseyti oo ka shaqeeyawa sidii bulshada deegaanka lanku wacyigelin lahaya horumarinta deegaanka iyo caafimaadka